bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayna waxaa ka mid a madaxweynaha dalka oo sheegay in hanaanka e citizen uu xoojinayo maamul wanaaga ku-xigeenka madaxweynaha oo hogaamiyaasha ee mudhabadhi iyo sidoo kale oo tangulo ugu baaqay in ay ku biiraan xisbiga u d a iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in golaha wadatashiga qaranka ay yeelanayaan kulan xal looga gaarayo daafurnaan la-aanta doorashooyinka xildhibaanada golaha shacbiga subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo khamiis ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labayo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo kow qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto oo maalinkii labaad socdaal ku maraya gobolka bartamaha dalka ayaa hogaamiyaasha waa hogaamiyaha xisbiga a n c musaale mudhabadhe iyo dhigiisa ford kenya mooses watangula waxa uu soo jeediyey inay ku biiraan xisbiga u d a waxa uu madaxdan u bandhigay in ay tallaabo qaadaan ka hor qorshaha guud ee doorashooyinka labada kun iyo labayo labaatanka ruute ayaa waxa uu ku doodayaa in isaga mudhabadhi iyo tangula siyaasad ahaan la dhacs waa la dhayalsanaynin islamarkaasna ay si ay u hogaamiyaan ama hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga uu u noqdo madaxweynaha xiga ee kenya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruute ayaa muujiyey in uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo madaxda a n c iyo sidoo kale ford kenya si ay isku kaashadaan oo ay loolanka madaxtinimada kaga adkaadaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka
ati walipeleka Musalia hapa ati kwenda kumfanyia interview, alafu hata hawaku hawaku hawakumuita hata kumwambia majibu ilitokea namna gani. Mi nauliza nyinyi watu wa hapa Butali, mnataka Musalia afanye na kitendawili ama afanye na mimi? Afanye na kitendawili ama afanye na Hassan? Mimi nauliza nyinyi wetangula hapa chini mnataka Wetangula afanye na kitendawili ama afanye na hasla? Afanye na hasla? Hebu nione wale wanasema afanye na hasla. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Kakamega na Butali, unajua si mnajua mimi nashindana na hawa wanaume wengine hawa. Sasa mimi nataka niwaulize, si ndio? Kwa sababu hii mashindano si mashindano ya urembo, ni mashindano ya kazi si ndio? Si kila mmoja wetu amepata nafasi ya kuongoza? Si wale walikuwa prime minister, si wengine walikuwa vice president, si mimi ni deputy president hapa Kakamega. Si lazima kila mtu akuwe na track record ya ile kazi amefanya, ama ni aje?
madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa waxa uu sheegay in nidaamka e citizen ee shacabka qaab online ah loogu fidiyo adeegyada dowladda oo sare u qaadayo maamul wanaaga arrintan ayuu shalay ka sheegay shir caalami ah isagoo tilmaamay in kenya ay nidaamkan daafurtay si dadweynaha ay adeegyada uga helaan qaabka ay daafurnaantu ku dheehan tahay madaxweynaha ayaa u hoosta ka xariiqay intan iyo markii la bilaabay isticmaalka e citizen ay korortay tirada muwaadiniinta ah ee ka faa-iideysanaya adeegyada dowladda waxa uu ku baaqay in iyada oo sida habboon loo adeegsanayo horumarka tiknolojiyadda shacabka loo fududeeyo helitaanka adeegyada muhiimka ah ay dowladda kaga baahan yihiin si ay qaab fudud ugu helaan wax kasta oo ay dhanka dowladda ka doonayaan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya cismaan abuukar dubbe ayaa sheegay in sanataradii la doortay xaalad adag ay ku jiraan si xal loogu helo arrintaasna loo baahan yahay in doorashada jiitanka laga bixiyo oo la dedejiyo wasiir dubbe ayaa tilmaamay in sanatarada la doortay aysan muddo bilooyin ah helin kaarar sidoo kalena aysan xaquuq helin shaqadii ay horey u hayeenna ay ka tageen midda cusub ee loo doortana aysan weli uga xaquuqa uga bilaaban wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqankiiyo dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya waa cismaan abuukar dubbe ayaa sidoo kale waxa uu ku ammaanay doorka ciidamada ammaanka ee soomaaliya iyo warbaahintu ay ka qaadato sugidda ammaanka
maxaa dhacay waxyaabaha imika ay keentay doorashada daahda waxaa ka mid ah ee aqalka sare waa la doortay konton iyo afartii senatar way soo baxeen wuu dhan yahay waxaa nasiib darro ah senatar julaay la doortay bishii toddobaad in bishii labiyo tobnaad aanu i d lahayn aqoonsi lahayn oo aanu incentive ama gunno lahayn oo aanu mushahar lahayn oo aanu guri lahayn oo uu shaqadiisii horena ka tegey senatarku waxaa laga yaabaa dee ragga dadka iyaga xilka hayaa inaanu shaqo hayna hadda laakiin senataradii kala ka hadlay shaqadiisii hore uu ka tego senatar buu noqday senatarna weliba noqono wuxuu marayaa xaalad heehaab ah gorgorku isaga ugu xoog weyn haadda laakiin hadduu geedu fadhiisto waayo intee in leeg buu hawada ku jiri karaa gorgorku gorgorku intuu in leeg buu hawada meeraysan karaa senataradu waxay ku jiraan xaaladda gorgorka ee cirkiina ka yimi dhulkiina aan soo gaarin madaxdu way ogyihiin ra-iisul wasaaruhu waa ogyahay madaxweynuhu habeen hore abaanu ka hadlaynu lahaa senataradii xaalad adag bay ku jiraane maxaynu la qaban karnaa sideen laguma eegan kareen marka waxaa keenaya taas dunida adduunka oo dhan eega qof la doortay oo lix bilood suuqa joogaa ma jiro taariikhda doorashada adduunkana kuma jirto taariikhda doorashada adduunka lix bilood ka hor qof la doortay oo weli suuqa jooga waa impossible maxaa keenay markaa waxaa keenay doorashadan jiitamaysa doorashadan daaxaysa doorashadan gurguuranaysa waxaan rabnaa inay gurguurashada ka baxdo gudoomiye guddiga doorashadana waa nala joogaaye doorashada in crowlinka laga saaro ay orodo si xariiqdii loo tago oo looga baxo xaaladdan aan ku jirno senatarada runtii culaysyadaasi haystana waan la qaybsanaynaa waanaan ognahay duruuftooda waananu dareemaynaa culaysyada haysta hadday tahay xagga idga hadday tahay xagga deegaanka hadday tahay xagga fadhila-aanta si walba de qofkii tiisiina waa ka tegay tii u socdayna ma gaadhin waxaanan u baahannahay si arrintaa looga baxo maadaama la yidhi labada aqal hal mar hala wada dhaariyo in golaha shacabka la dedejiyo warbaahintana waxaan rabnaa inay ka qayb qaadato dedejinta doorashada dardergelinta hawlashada iskudubaridka doorashada warbaahintuna inay doorkaana kala shaqayso mar saddexaad waxaan ammaanayaa ciidamada amniga ciidamada amniga waa ciidamada aynu ku hurdno waa ciidamada aynu ku fadhino waa ciidamada aynu ku seexano doorka aynoo hayaana waa door shariifa wax kastoo aynu nafteenna kala baqno iyagu horta u taagan hadday amni tahay hadday naftooda tahay hadday xabad tahay iyagaa u taagan ha laba qof hadday istilaan oo la dhahdo qoryo isu haystaan cidda tagtaa waa ciidamada amniga ee naftooda hurtaa karaysaysa nafteenna si ay nafaheenna iyo nafaha shacabka ay u ilaaliyaan waan ammaanayaa ciidamada amniga soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadday tahay caasimadda iyo hadday tahay steedyada iyo hadday tahay degmooyinka sidoo kalena waxaan ammaanayaa warbaahinta iyaguna nafur bay sameeyaan nafur aada u weyn bay sameeyaan kulli bini aadam khada qof kale bini aadamka ugu qaldamaa qaladaad wuu ka dhici karaa qaladaadkana xeerar baynuu leenahay odayaal baynuu leenahay guddiyaal baynuu leenahay wada shaqayn baynuu leenahay ururada xaafadaynu u leenahay oo xalliya wixii markaa mushkilad ka timaada dhaqankeennii iyo warbaahinteenii iyo xeerarkeennii oo wada jira ayaanu u leenahay laakiin asaasiyaadka ay ka shaqaynayaan ee ah qofkii inuu warbaahinta ku ciilbaxo intii uu gacanta ku ciilbixi lahaa waa wax weyn oo amniga ku saabsan haddii qofka afka la xidho oo dhagaal la xidho u qarxa laakiin qofku hadduu hadlo soomaaliga ahi wuxuu dareemay inuu cadaalad helay taana waa ka wada shaqaynaynaa
waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda magaalada kismaayo ay kulan ku yeeshaan gaar ah madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo axmed maxamed islaam madoobe kulankaasi ayaa waxay kaga hadli doonaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka iyadoo la sheegayo in labada dhinac ay islaafsanayaan arrimo isaga xiran oo ay ka mid tahay xildhibaano ee labada madaxweyne aada ugu dhow kuwaasi oo doorashooyinkooda kismaayo iyo baydhabo kala yihiin islamarkaana la doonayo in lasoo saaro xogaha kulanka laga helaya ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee madaxweynaha koonfur galbeed uu u tegay magaalada kismaayo ay tahay in wasiirka gaadiidka ee maamulkaasi xasan xuseen maxamed uu doonayo inuu kusoo baxo kursiga xildhibaannimo islamarkaana arintaasi uu kala hadlayo madaxweynaha jubbaland maadaama kursiga uu doonaya ay jubbaland yaalo wararka ayaa sheegaya inay ka wada shaqeyn doonaan arrimahaasi walow dhinaca kalena ay jiraan saameynta beelaha iyagoo kuraastaasi iskale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay la socoto daafurnaan la-aanta doorashooyinka islamarkaana ay qaban doonto shirweyne looga hadlayo cabashooyinka iyo waxaa lagu sheegay in doorashooyinka boob uu hareeyey waxa uu sheegay xukuumaddiisa inay qorsheynayso maalmaha soo socda shirweynaha madasha qaranka oo ka kooban madaxda maamul goboleedyada xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in doorashada iyo dalka xaaladiisu sida guud ay wanaagsan tahay balse cabashooyinka taagan xalkooda la gudagalayo
daba aniga oo ka duulaya dareenka dadka halkan jooga iyo guud ahaan dadweyga soomaaliyeed ee ka ee ku aadan xaaladda dalka uu haatan ku sugan yahay waxaan idinla wadaagayaa in xaaladda hadda soomaaliya ee doorashada ay dalku marayso meel wanaagsan inkas- inkastoo ay jiraan tabashooyin la xiriira daahfurnaanta doorashada si aan tabashooyinkaas wax uga qabanno waxaan qaadannay tallaabooyin dhowr ah oo lagu saxayo qaladaadka ka jira hufnaanta iyo daahfurnaan la'aanta doorashada tallaabooyinkaas aan qaadnayna waxaa ka mid ah la tashiyo aan la yeeshay golaha wadatashiga qaranka si looga arrinsado tabashooyinka soo noqnoqday xoojinta madax bannaanida guddiyada odayaasha ee soo xulaya ergooyinka doorashada adkeynta madax bannaanida guddiyada doorashooyinka electoral commissionka iyo ku dhaqanka habraacyada doorashooyinka oo lagu heshiiyey fursad in la siiyo goobjoogayaasha wadaniga iyo kuwa heer caalamigaba observerska anigoo ka jawaabaya dareenka ay ka muujiyeen shacabka soomaaliyeed daahfurnaan la'aanta doorashada gaar ahaan dadka ay sida gaarkaa u qusayso ee musharaxiinta ah waxaa noo qorshaysan kulan uu golaha wadatashiga qaranka uga aransanayo xoojinta ha- daahfurnaanta iyo dardargelinta doorashada si doorashadu u noqoto mid ku dhammaata nabadgelyo waxaan ugu baaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta dalka ee saameynta ku leh doorashada in aan ka wada shaqayno in doorashadu noqoto mid daahfuran laguna kalsoonaan karo oo dalka gaarsiisa gaarsiin kartana xasilooni siyaasadeed
ugu dambeyntiina waxaa lagu soo waramayaa in gantaal ay adeegsatay israa'il uu sababay dhimashada askari suuriyaan ah wakaaladda wararka saana oo soo xiganaysa ila wareedyo ka tirsan ciidamada gaashaandhigga ayaa sida tan qortay wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada ilaalada hawada suuriya ay ka falceliyeen gantaalo lagu bartilmaameedsaday koonfurta wadankaasi milatariga suuriya ayaa sheegaya in ay soo rideen in badan oo kamid a gantaalada inkastoo hal askari uu kaga dhintay weerarkaasi dhanka cirka ahaa sidoo kale duulaanka israa'il oo lagu bar- oo lagu tilmaamay dandansi ayaa sababay burburka qalabka dabayaaqadii bishii hore ayay ahayd markii israa'il ay galbeedka gobolka homis ee suuriya ku disheeyay shan qof sidaa laga soo xigtay ururka s o waa s o h r oo isagu si dhow la socda xaaladaha bini-aadanimo ee dalkaasi suuriya warka aad kala socoteen star f m codka gobolka waqooyi bari oo aynagi intaas anigoo faadama soo jeedin yuusufno uu farsameynaya warkan warka xiga intaa ku kulmayno nabadee